Wafdi ballaaran oo ay horkacayso wasiiru dowlaha wasaaradda qoyska iyo xuquuqul insaanka dowladda federaalk soomaaliya ayaa gaartay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaana wafdigu kusoo dhoweeyey garoonka diyaaradaha baydhabo wasiirka wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska ah dowlad goboleedka koonfur galbeed marwo nasre aweys sheekh iyo xubno kale ujeedka socdaalka mas-uuliyiintan gaaray magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa lagu sheegay inay tahay inay warbixino ka dhageystaan ururada bulshada rayidka si ay u ogaadaan xaaladaha haweenka iyo caruurta ee ka jira magaalada baydhabo marwo nasro aweys sheekh wasiirka wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska xuquuqul insaanka maamulka koonfur galbeed ayaa ka warbixisay wafdiga ay hogaaminayso wasiiru dowlaha qoyska iyo xuquuqul insaanka dowladda federaalk soomaaliya ee gaaray baydhabo runtii maanta waa maalin weyn waa maalin runtii aad iyo aad farxad weyn noogu leh waxaa maanta magaalada muqdisho noogu imaaday wafdiga ka socda wasaaradda qoyska xuquuqul insaanka wasiiru dowlaha wasaaraddaas iyo waxaa runtii sharaf weyn noo imaaday xildhibaanad maryan oo ah runtii dad iyadana kasoo jeeda koonfur galbeed soomaaliya iyo agaasimo nadiifo wasaaradda qoyska runtii maanta waxay noo tahay farxad weyn aad iyo aadaan ugu faraxsannahay in wufuudan culus ay maanta ina soo gaaraan koonfur galbeed soomaaliya ay yimaadaan kusoo dhowaada baydhabo janaay xaruntayna kumeelgaarka ah kusoo dhowaada runtii maanta waan faraxsannahay waxaan idin leeyahay baydhabo magaaladan magaaladiina waaye marti ma tihiin deegaankiina imaadeen dadkiina oo imaadeen waxaan rajeynaya inaad tihiin dad ay ka go-an tahay horumarinta dadkooda iyo deegaankooda runtii waxay noo tahay maanta farxad weyn soo dhowaada baydhabo kusoo dhowaada wixii oo war iyo warbixin dheeraad maxaan kala qaadan doonaa insha allah wasaaradda ayaan aadaynaa wasaaradda oo marti kalena inoo joogta iyadana kusoo dhowaada baydhabo janaax